أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس maa camilat wahuwa aclamu bima yafcaluun waxaynu soo haynay aayaadka suuratu zumarka ku jira aayadda lixiyo sideed iyo lixdan waxaynu soo marnay inay gaaladu ay idib daran yihiin oo ilaahay tabaaraka wa tacaala ay ku afxun yihiin oo alle weynaantii uu xaqa u lahaa aanay weynayn oo shirki iyo maaragtay ay la daba joogaan awooddiisa iyo cadamadiisa markaa wax ka midan ah waa ay noo soo sheegtay aayaddu oo in arlooyinku ay qabdada alle ku jiraan tabaaraka wa tacaala yowmalqiyaamaha samooyinka oo dhan bana lagu labalaabay oo lagu duuduubay midigtiisa alle inuu xumo ka hufan yahay oo uu ka dheer yahay nusqaan iyo haddana makhluuqiisa inuu ekaado iyo ceeb inuu jalaal iyo jamaal ku sifaysan yahay ayay inoo soo sheegeen aayaddaa hore inoo soo sheegtay qaala allahu tacaala wa nufikha waa la afuufay fi suuri suurkii waa la afuufay macnaha waa la afuufi doonaa assuur waa alqarnu waa gees fa saciqa markaa waxaa halaagsamay waxaa dhintay man cid alla ciddii baa dhimatay fi samaawaati samooyinka ku sugnayd baa dhimatay wa man cidina way dhimatay fil ardi arlada ku sugnayd ilaa man shaaa allaahu kii alla doonay mooyaane oo isagu aan dhiban uma nufika waa la afuufay fiihi geeskii baa la afuufay ukhraa maratan ukhraa mar kaleeto ayaa la afuufay fa idaa hum waaba iyagoo makhluuqaadkii dhintay ee sacqigu ku dhacay qiyaaman waaba iyagoo taagtaagan yanduruuna oo wax eegaya wa ashraqat il ardu arladiina way iftay binuuri rabbihaa rabbigeedii abuuray arlada ay iska lahaa nuurkiisa ayay ku iftay oo ku laydh ku yeelatay wa wdica waa la soo dhigay alkitaabu kitaabkiina waa la soo dhigay qof walba camalkiisii iyo xisaabtiisii iyo kitaabkiisii baa loo soo dhigay wajii'a waa la keenayo bilnebiyiina nebiyadiina waa la keenay washuhadaa'i markhaatiyaalkiina waa la keenay wa qudiya waa la kala saaray beynahum dhexdooda khalaa'iqdii bilxaqi si xaqa baa lagu kala saaray walxaal baa la kala saaray hum iyagu laa yudlamuuna aan la dulminayn oo waxba laga nusqaaminayn waxna lagu siyaadinayn wa ufiyad waa loo dhammaystiray oo waa loo kaamil yeelay kullu nafsin naf walba waxaa loo kaamil yeelay maa camilad wixii ay shaqaysatay waa loo kaamil yeelay wahuwa allena walxaal allena aclamu uu og yahay bimaa yafcaluuna wixii ay sameeyeen uu og yahay wa nufika fi suuri suurku waa qarni waa gees ka naafikha ee afuufayaana waa israafiil sidaa culimmada sida qurdibu uu sheegayo ijmaac baa ka jira buu leeyahay inuu kaa yahay waa iska jiraan xadiisyo daciif ah oo sheegaya maaragtay laba naafik baa jira oo laba wax afuufaya iyo wax saas laakiin waa daciif kuwaas israafiil ayaa afuufaya geeska marka geeskaana waa gees dee cajiibaho dee codka ka soo baxaya iyo markaa israafiil codka uu maaragtay ku afuufayo waa kan lala suuxi doonee lala dhimanayo weeyaan afuuf caadiya maaha marka nebiguna calayhi salaatu wasalaam waa ka yidhi kayfa ancam sidee baan u nimcaysanayaa waqad iltaqama saaxibu lqarni isagoo afka maaragtay saaray kii qarniga afuufaya afka saaray oo sugaya maaragtay in amarka un la siiyo afuuf oo yeedhi la ydhaahdo sidaas dabeedna indhihiisana uu sidaa u soo taagayoo uu diyaar yahay inuu suurka afuufo saydhiga afuufo macnaha saydhigu dee saydhi waxaanu waxyar baanu naqaanaa biibahe waa wuxuun ilaahay og yahay weeyaan marka waa israafiil fa saciqa markaa waxaa waxaa halaagmay ay maatabay culammadu leeyihiin wahalaka waxaa dhimanaya man fi samaawaati cid alla ciddii samada ku sugan baa dhimanayso oo malaa'ig iyo wixii la mid ah waman fil ardi ciddii dhulka ku suganna waa ay dhimanaysaa ilaa man shaaa allahu ciddii alla doonaya mooyaane marka ciddaa ilaahay kasoo saaray ka soo reebay waa ayo culimmadu markaa waxyaabay ku sheeg sheegeen qaar waxay idhaahdeen waa malaa'igta oo malaa'igtii ayaan dhimanayn qaarna ma waxay idhahdeen waa qaar malaa'igta ka midahoo sida jibraa'iil iyo israafiil iyo miikaal iyo waa qaar malaa'igta ka mid ah qaar waxay kusii dareen kuwa xamalatul carshiga ah ee carshiga ilaahay xambaara qaar waxay kusii dareen kuwa naarta haya iyo sida maalik wanaadow yaa maalik maalik iyo ridwaan iyo kuwa malaa'igta naarta haysa ama jannada haysa qowl afraad wuxuu leeyahay maya waxa weeyaan jannada ciddii joogtay weeyaan sida xuurulcaynta oo xuuralcayntu dee dhiman maayaan iyo maxaanku dhahdaa khasanatu jahannaba kuwa jahannama haya walciyaadu billaah iyo kuwa haya maaragtay jannada haya adigu ciddii janno joogtaa kuwaasi dee ma dhimanayaan oo laa mowta fiiha meesha jannada la yidhaahdo iyo naarta labada midna mowd ma yaallo dhimasho culimo kale waxyaaba kale ku sheegtay wallaahu aclam laakiinse waxa fiican culimo ay dooratay in sidaa alla uu sheegay oo u istinooday in loo istinoodo oo mar haddaan xadiisyo saxiixa lahaynin in sidaa loo daayo ilaahay baa garanaya abu cabaas alqurdubi sheekha sharaxay maaragtay saxiixulmuslimka lima ashkala fii saxiixilmuslim oo sheekhan kale ee tafsiir kalena sheekhiisii ah abu cabdullaahi alqurdubi waxa uu sheegayaa wuxuu odhanayaa in sidaa loo daayo weeyaanoo la garan maayoe waxaa fiican marka in sidaa loo daayo lahdo in ciddii alla doonta uun ayaa maaragtay aan markaa aan suuxayn sacqiga laftiisa ayaa culammada qaar isku khilaafeenoo sacqigu ma dhimasha mise waa suuxid un oo culammada qaar baa waxay leeyihiin dee ummadaha ilaahay wuxuu yihi laa yaduuquuna fiiha almowta ila almowtata aluulaa dadku mar unbay dhintaan dadkii adduunyada joogay mar unbay dhintaan mawdkuna waxaa la yidhahdaa mufaaraqatu alruuxi liljasad waa ruuxda oo naftan yar ee maaragtay aynu ku dhaqdhaqaaqayno oo jidhka ka baxda markaa haddii ay maaragtay munacamo tahayna nicmo ayay ku sugan tahay inta qiyaamaha ka horaysa hadday mucadabo tahayna jidhkeeda iyo waxeeda laysku cadaabaya oo cadaab bay ku jirtaa markaa mar dambe lama dhinto ayay culimmada qaar leeyihiinoo waxaa u daliila aayaddaasoo yacni mar qura uunbaa mawdka la sheegay mar dambe mawdkii hore mooye mar dambe dhiman maayaan iyo sidaa loo badan yahay laakiin waxa weyaan in la dhimanayo weeyaan in la dhimanayo marka laga reebo ambiyada oo ambiyadu inay suuxaan uun ayaa markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam waa ka xadiis ka odhanaya ninbaa suuqa madiina yuhuudi ah ayaa wuxuu ka yidhi wallaahi aladii fadala muusa calaa saa'ir alambiyaa aw kamaa qaal waxaan ku dhaaranayaa ilaahay maaragtay muuse ka fadilay ambiyada kaleo dhan nin muslima baa markaa gacan u qaaday oo dhirbaaxay oo yidhi ataquulu haada wa fiina rasuulullah wa huwa afdalu lkhalqi ma sidaasaad leedahay iyada oo rasuulka ilaahayna dhex joogo nebi maxamed oo ambiyadao dhan ugu fadli baday oo deedna dhirbaaxu kaga soo gooyey waa muslimkii xiniyaha lahaayen dabadeedna arrintii baa nebiga loo sheegay calayhi salaatu wasalaam markaa nebigu wuxuu idhi laa tukhayiruuni ha iga fadilinana calaa muusa nebi muuse ha iga fadilinina marka sacqigu dhaco ayaan soo baraarugi doonaa awalu man afaaqa baan noqon doonaa qofka u horeeya yacni suuxidinta ama geelidaa ka soo kaca dabeedna muuse oo nebi muuse calayhi salaam oo carshiga haysta tiirarhkiisa ayaan arki doonaa ma garanayo markaa miyuu iga hor toosay mise saqcadii hore berigii hore uu yidhi rabbi arinii andur ilayk falama tajallaa rabbuhu liljabali jacalahu dakkan wakhara muusa saciqa mise sacqadii hore ee berigii hore uu maaragtay isaga iyo qoomkiisa tii horea loo xisaabeeyeyoo isagu maba suuxin miya mise waa iga soo hortoosay garan maayo markaa saqcigaa kolle cid baa ilaahay ka soo reebayoo ilaa man shaa allah nafqigan markaa ilaahay uu ku sheegay qur-aanka uu ku sheegay oo meelo badan uu ku sheegay meesha ugu horeysa waxaa ka mid a suuratu naba ina yowma alfasli kaana miiqaata yowma yunfakhu fi suuri fata'tuuna afwaaja waa maalinta yowmlqiyaamaha oo suurka in la afuufi doono oo dadka jamaaca jamacaan ay u iman doonaan wuxuu kaloo ku sheegay suuratu alxaaqa yowma yunfakhu fi suuri wa nufika fi suuri suuratu alxaaqa inaa lama taqa almaau xamalnaakum fi ljaariya linajcalaha lakum tadkirata wataciyaha udun waaciya faida nufika fi suuri nafkatun waaxida in la afuufi doono ayuu ilaahay ku sheegay suurat lqaaf ayuu ku sheegay oo waxa weeyaan iyana waa uu ku sheegay rabbi tabaaraka wa tacaala oo waxa uu yidhi ونعلم ما توسوس به ونحن أقرب إليه من حلم إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين عن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب ونفخ في الصور صوما adigu suurkana halkaa in la afuufayana ilaahay waa uu ku sheegay oo suur halkaa waa uu ku sheegay waxaoo kale uu ku sheegay suuratu namal suuratu namal waa uu ku sheegay wanufika fi suuri fafazica man fi samaawaati waman fi lardi ilaa man shaaa allah wa kullun atowhu daakhiliin inay la argagixi doono ayuu ku sheegay suuratu wuxuu ku sheegay almuuminuun waidaa nufika fi suuri falaa ansaaba baynahum yowmaydin walaa yatasa'aluun waxa uu ku sheegay suuratu alkahf buu ku sheegay wataragna bacdahum yowmaydin yamuuju fii bacdin wa nufika fi suur suurka ayuu ku sheegay ilaahi tabaaraka wa tacaala suurata almuuminuun buu ku sheegay waidaa nufika fi suuri falaa ansaaba baynahum yowmaydin walaa yatasa'aluun waxa uu ku sheegay suuratu daaha buu ku sheegay suuratu daaha ayuu ku sheegay suuratu ancaam baa ugu horeysa meeluu ku sheegay waladii khalaqa asamaawaati waalarda wamaa baynahuma bilxaq wa yowma yaquulu wa yowma wa nufika fi suuri halka ka horeysa waid qaala ibraahiim liabihi aazara atatakhidu asnaama aayadda ka horeysa waati ku jirtay wa nufika fi suur marka nafqigani meelaha faraha badan leh ayuu ilaahay ku sheegayoo waa wax sugan in suurkaa ilaahay oo afuufayo oo uu maaragtay suurkaa yeedhinayo waa wax sugan weeyaan kaay een afuufayaana waa israafiil ee yeedhinayaana waa israafiil marka waxa weeyaan fasaciqa man fi samaawaati waman fil ardi waa la wada suuxi doonaa waana la wada dhiman doonaa ilaa ciddii ilaahay ka soo reebay uunbaan dhimanayn uma nufiqa fiihi ukhraa dabadeedna mar kale ayaa maaragtay la afuufi doonaayo fa idaahum waaba iyaga oo qiyaamun dadkii taagtaagan yanduruuna eegaya markaa waxaa lagu samayn doono qaala allaahu tacaala wa ashraqat ilardu arladii ayaa dhalaashay ayaa iftay ay adaat binuuri rabbihaa rabbiga rabbigeed nuurkiisa ayay ku iftay oo ashraqa haddii la yahda waxa weeyaan adaa'a sharaqat ishamsu haddii la yahdana waxa weeyaan dalacat sharaqat ishamsu haddii la yahdo dalacad way soo baxday weeyaan qoraxdii ashraqad haddii la yidhahdana way dhalaashay oo way iftay weeyaan arladaas markaa dee wallahu aclam waa ardulmaxshar binuuri rabbihaa rabbigii abuurtay nuurkeedii ayay maaragtay ku iftay nuur ilaahay nuurka alle ayay ku iftay haa wa wadica alkitaabu kitaabkiina markaa waa la soo dhigay markaa dadka mu'awiliinta ah oo awila way awilaan nuur ilaahay abuuray bay ku iftay oo waa ilaahay waa sida naaqatalaahay uu ilaahay yidhi waa isku idaafeeyey oo nuurka waa isu idaafeeyey mooyaane waa nuur abuuri doono laakiin sida ahlulxaqa waxa weeyaan ilaahay wuxuu yidhi allahu tabaaraka wa tacaala qaal allahu nuuru samaawaati waalardi ilaahay isagaa nuur ah marka arlada wuu madoobeynaya ilaahay tabaaraka wa tacaala waqtiga qiyaamaha anna shamsa qoraxdii kuwirad waa la duuduubayaa oo xidigihiina way daadanayaan wa khasafa alqamru diixi waa madoobaanayaa meeshu waa dam dam weeye dunidu hal yanduruuna ilaa an ya'tiyahum allaahu fii dulalin min alqamaami waalmalaa'ikatu waqudiya alamru waxa weeyaan iyadoo damtaa ah ayaa rabbi tabaaraka wa tacaala uu soo samaynayaa tajalli markaa nuurkiisaas ayaa dhulkii ku ifayaa weeyaan nuurkiisaas ayaa dhulkii ku ifayaa wa ashraqat ilardu arradii way iiftay way ifi doontaa binuuri rabbihaa rabbigeed nuurkeed ay ku ifaysaa leannu ilaahay baaba yidhi ilaahay waa nuur ya nuur weeyaan walow kashafa la axraqat subxaati wejhi ilaa man tahaa ilayhi basaruhu min khalqihi xijaabuhu nuur xijaabkiisu waa nuur hadduu nuurkaa faydana makhluuqaadkiisa oo dhanba way baabi'i lahaayeen markaa halkan ilaahay tabaaraka wa tacaala makhluuqaadkii wuxuu u samaynayaa quwo iyo awood weyn xoog aanay hadda lahayn ayuu u yeeli doonaa oo ay ugu adkaystaan nuurkaas uga adkaystaan marka waashraqat ilardu arladii waa ay dhalaashay oo way wirwidhay way laydhantay binuuri rabbihaa rabbiga nuurkeeda ayay ku iftiintay oo wadica alkitaabu kitaabkiina waa la soo dejiyey kitaabu alacmaal xisaabtii ayaa la soo dejiyey qof walba camalkiisii ayaa hor yimi dabadeedna wawdica alkitaabu fatara almujrimiina mushfiqiina mima fiih wayaquuluuna yaa weylatanaa yaa weylatanaa yaa weylatanaa macnaa halkaa waxay iskaga dhacaysaa qoomamada iyo xasrada weylka iyo weylatanaa way kala duwan yihin marka yaa weylatanaa qoomamadayada iyo xasradayada iyo murugadeeda ayay noqonaysaa maa lihada alkitaabi laa yuqaadiru saqiiran walaa kabiiran ilaa axsaaha oo wajaduu maa camiluu xaadira marka waxa weeyaan wakula insaanin alzamnahu daa'irahu fii cunuqihi wanukriju lahu yowma alqiyaamati kitaaban yalqaahum manshuura iqra kitaabaka kafaa binafsika alyowma calayka xasiiba marka qof walba kitaabkiisa ayaa maaragtay u iman doona oo kutubtii waa la soo dhigayaa weeyaan kutubtii waa la soo dhigayaa dabadeedna faama man uutiya kitaabahu biyamiinih fasawfa yuxaasabu faama man uutiya kitaabahu biyamiinih fayaquulu haa muqra'u kitaabiya inii danantu annii mulaaqin xisaabiya ila aakhirihi wa ama man uutiya kitaabahu bishimaalih fayaquulu yaa laytanii lamuuta kitaabiya marka kutubta waa kutubtaas uun lasoo dhigayo weeyaan wejiyaha waa la keenayo waa la keeni doonaa bilnebiyiina nebiyadii baa la keeni doonaa nebiyadana waxaa loo keeni doonaa in la weydiiyo maxaa maaragtay ma gaadhsiiseen maxaana laydinku jawaabay maxaa laydinku jawaabay ummadihii maxaa kala kulanteen saasaa loo keeni doonaa wa shuhadaa'i shuhadadiina waa la keeni doonaa oo ummatun maxamed ay ku jirto wakadalika jacalnaakum ummatan wasatan litakunuu shuhadaa'a cala annaas markaa waa la keeni doonaa iyagana waji'naa min kulli ummatin bishahiidin waji'naa bika calaa haaulaa'i shahiida yacni ummad walbaba markaa cid baa laga keeni doonaa iyo nebiyadoodii adiguna waa markaa markhaati baad noqon doontaa ummadduna markhaati bay noqon doontaa shuhada ilaahay waa badan yihiin shuhadadii baa la keeni doonaa wa qudiya baynahum waa la kala xukumi doonaa bilxaqi xaq baa lakala ayaa lagu kala xukumi doonaa iyo cadaalaad walxaal hum iyaguna laa yudlamuuna aan la dulmiyaynin oo waxba laga nusqaaminayn dulmigu waa nuqsaan waxna la saari maayo waxna laga jari maayo siyaado un muminiinta leh ay helaan mooyaane wawufiyad waa loo dhammaystirayaa kullu nafsin naf walba waa loo dhammaystirayaa maa camilad wixii ay shaqaysatay alla wixii ay shaqaysatay ee ay maaragtay ay koobtay ay lahayd waa loo dhammaystirayaa wax laga nusqaamayo inamaa inamaa hiya acmaalukum uxsiihaa lakum waa acmaashiinniyo buu rabbi yidhi xadiisu qudsi waa idiin koobayaa dabadeedna waa idiin oofinayaa faman wajada khayran ninkii khayr helaa falyaxmad illaaha calayha waman wajada kayra dalika falaa yaluumanna ilaa nafsah ninkii khayr ka helaa camalkiisa ka helaa alxamdu lilaahi ha yidhaahdo sida ahlu jannuhu marka dambe odhan doonaan ila alxamdulilahi aladii sadaqanaa wacdahu odhan doonaan kii kalena falaa yaluumanna ilaa nafsahu naftiisa mooyaane cid kaleeto yaanu canaananin waa camalkiinnii oo laydin koobay oo laydiin dhammaystiray yaa yowma tajidu kullu nafsin maa camilat min khayrin muxdaraa wax alla wixii camal ay samaysay oo khayr ahaa waa la soo xaadirinaya wamaa camilat min suu'in tawaddu low anna baynaha wa baynahu amadan baciida faman yacmal mihqaala daratin khayran yarahu waman yacmal mihqaala daratin sharan yarah man yacmal suu'an yujza bih wman yacmal min asaalixaati min dikrin aw unhaa wahuwa muumin faulaa'ika yudkhaluuna aljannata walaa yudlamuuna naqiira waa taaliga ahada qur-aanka qur-aanka waxa weeyaan waa isku daatay oo awalna mubraan ma garanayn haddana daakinadiiba waa iska baabaaday marka waxa weeyaan wax kasta oo ilaahay tabaaraka watacaala uu maxaanku dhaahdaaye ay sameeyeen dadku waa loo diyaariyey waana lagu abaalmarinayaa waana loo oofinayaa haddana bal eeg hadda adkaynta labaad eeg wahuwa allana aclamu waa ogyahay bimaa yafcaluuna waxay sameeyeen aayaadkaa waxaynu ka qaadanaynaa suurkaasi inuu jiro in la afuufi doono in la suuxi doono in dabadeedna laba afuuf ayna ay tahay marka halkaa maan soo baraarujina culamada qaar baa yidhi waa saddex afuufood waa saddex nafqo oo mid waa nafqat lfazac waa ta suuratu nabal ay sheegayso yaa wanufika fi suuri fafazica man fi samaawaati waman fi lardi ilaa man shaa allah uma wakullun ataahu daakhiliin marka nafkat lfazac baa jirta iyo nafkat alasac waa taa lagu dhimanayo lagu suuxayo iyo nafkatu albacth uma nufia fiihi ukhraa faida hum qiyaamun yanduruun laakiin waxaa loo badan yahay inay laba yihiin baa loo badan yahay marka labadaas sidoodaas ayaynu u rumaynaynaa oo ay tahay nafqo khatar ah oo sidaa loogu dhimanayo loogu suuxayo waxaan kaloo aynu aayadaha ka qaadanaynaa ishraaqu lardi binuuri rabbiha arlada rabbi isu nisbeeyey oo ah arlo weyn oo ilaahay diyaariyey oo waxa weeyaan had iyo jeer idaafada waxay idhahdeen culimmadu isagoo wax walba rabbi u ah rabbi u ah wax walba haddana waxa weeyaan inamaa umirtu an acbuda rabba hadihi اlbaldati aladii xaramaha walahu kulu shay ilaahay isagoo shay walba rabbi u oo shay walba isagoo leh haddana waxa uu si gaara isugu nisbeeyo binuuri rabbiha rabbigeeda waa arlo weyn oo arladaa ummadda lagu kala xisaabinayo mar arladaa iyo majiha ilaahay tabaaraka watacaala iyo nuurkiisaas iyo taasna sidaasaynu u rumaynaynaa kitaabka in la keeni doono markhaatiyaalka ay iman doonaan shuhaadada ay iman doonto xaq lagu kala xukumi doono waxaa kaloo aayadda laga qaadanayaa wawufiyat kullu nafsin bimaa camilat qofka bini aadamka ah ee nool inuu camalkiisa u fiirsado hadduu dad la joogay hadduu keligii yahayba wahuwa aclam bimaa yafcaluun ilaa ilaahay waa kaasoo waa og yahay wuxuu samaynayo marka insaanka xayiga ah ee qalbiga nool leh ee iimaanka leh aan munaafiqa ahayn iimaan kale markuu keligii yahay ilaahay wuu ka xishoonayaa waa inuu ka khajilaa inuu maaragtay meesha khalawaadka iyo meesha cidlada ah waxaan ilaahay raalli ka ahayn oo dadka aanu agtiisa ku sameeyeen inuu ku sameeyo waa inuu ka khashilaa waayo ilaahay tabaaraka watacaala waa wuxuu u xisaabinayo oo ufiyad kullu nafsin maa camilad haddana wa huwa aclamu bimaa yafcaluun waxay dadku ay samaynayeen buu ogyahayoo sir iyo caad keli iyo jamaaco waxaad ku samaysay waa inaad maaragtay qofku waa inuu aad iyo aad aad iyo aad arrintaa uga digtoonaadaa oo uu uga diyaargaroobaa wasiiqa aladiina kafaruu wasiiqa waa la soo kaxaynayaa alladiina kuwiibaa soo kaxaynaya alladiina kuwiibaa la soo kaxaynaya wasiiqa waa la soo kaxaynayaa alladiina kuwii kafaruu gaaloobay waxaa loo soo kaxayn doonaa ilaa jahannama jahannama ayaa loo soo kaxaynaya walciyaadu billah intii jahannamo ka ayaa loo soo kaxaynayaa zumaran xaal ay koox koox yihiin oo ay kooxo isdaba jooga yihiin oo qoloba qoladii la midka ahayd ay la socoto xataa idaa jaawuhaa marka ay yimaadaan oo soo gaadhaan marka ay soo gaadhaan jahannamo walciyaadu billaahi futixad waa la furi doonaa abwaabaha albaabadaa loo furi doonaa albaabo toddoba ay leedahay ayaa markaa loo furi doonaa awalna waa sii xidhnaayeen wa qaala lahum waxaa lagu odhan doonaa lahum iyaga kuwa asxaabu kafaruda qaala lahum waxay ku odhan doonaan khasanatuhaa khasanadeedii jahannamo kuwii hayey askartii maaragtay ay jeesha oo kale ka dhigan ee meesha wax ku cadaabaysay malaa'igta ahayd zabaaniye lagu magacaabo waxay ku odhan doonaan hadalkan bay ku salaami doonaan waxa ay ku odhan doonaan alam yaatikum miyaana idiin iman rusulun rusul miyaana idiin iman rusul ilaahay soo diray rususha oo waliba minkum idinka idinka mid oo jinsigiinna ka mid ah oo luuqadooda aa fahmaysaan idinkuna iyana luuqadiinna fahmaya oo is afgaranaysaan rusushaas oo yatluuna marka yatluuna waad sifayn kartaa rususha amase waabaad xaalayn kartaa liannu minkum haddii lagu sii sifeeyey markaa xaalku waa ka iman karaa rusushii nakirada ahayd yatluuna xaalay akhriyayaan miyaana idiin imin calaykum korkiinna aayaati rabbikum aayadaha rabbigiin ay akhriyayaan oo idinku dul akhriyayaan oo wayundiruunakum ay idiin digayaan idinka digayaan liqaa'a yowmikum la kulanka maalintan maalintan la kulankeeda haadaa ee tan ah maalintan inay idiin dambayso oo idinka horrayso miyaanay sidaa idiin sheegin qaaluu waxay odhanayaan balaa waa noo sheegeen waana noo yimaadeen waana noo digeen walaakiin hase yeeshee xaqaad waxaa sugnaatay ay habatat wa wajabad kelimatulcadaabi kelmaddii cadaabta ayaa ku dhacday cala alkaafiriina gaalada haddaba markay sidaa tahay qiila waxaa lagu odhan doonaa marka ay sidaa ku jawaabaan oo dembigoodana iska baqirtaan udkhuluu haddaba gala abwaaba jahannama jahanname albaabadeeda gala waalciyaadu billaahi khaalidiina fiiha xaala weligiinba joogaysaan oo ku waaraysaan fa bisa xumaa waa la caayayaayo way caayan tahay ammaan ma laha mathwa almutakabiriina kuwa iskabriyey makaanu maaragtay joogitaankooda makaanu nagaantooda kuwaasi xumaa wasiiqa aladiina waa mabniyu lima lam yusama faaciluhu oo siiqa waa la kaxeeyey waa la kaxayn doonaa taxaquqi wuquucihi waatay culimmadu yidhaahdaan ciddaa soo kaxaynaysa wallahu aclam dee malaa'igtii ilaahay ayaa soo kaxaynaysa marka saaqa haddii la yhahdo waa xagga dambe haddii laga maro qaada haddii la yidhahdana waa haddii xagga hore laga hogaamiyo soo may ahayn qaada albaciira iyo saaqa albaciira marka siiqa waa la soo kaxaynaya aladiina kuwii baa la soo kaxaynaya kafaru gaalooyin sida maaragtay dadka dee marka maxaabiista iyo dadka maaragtay la wadae mujrimiinta ah xagga dambaa lagala maraa qoryaha oo lagu kaxeeyaa dembigooda iyo kiiskooda waxaa loo kaxayn doonaa oo weliba waxay culimmadu leeyihiin bicunfin wa shiddade si daran baa loo kaxaynaya ilaa jahannamo jahannamo ayaa looga kaxaynaya xaggiisa zumaran xaalay jamaacaad yihiinoo ay kooxa kooxa yihiin fawj fawj iyo afwaaj weeyaan oo qolo walba qoladoodii bay la socotaa wixii isku kiis ahaa uxshuru aladiina dalamuu wa aswaajahum qolo walbaba intii ku kiis ahayd ayaa lala xaadirinayaa annasraani maca anasraani waalyahuudi maca alyahuudi wa caabid albaqar kablooda caabuda maca caabid albaqar walmajuusi maca almajuusi waalmulxid maca almulxid waalcalmaani maca alcalmaani wixii isku kiis ahba meel baa lagu wada wadaayo waa zumaran aayado kalena ilaahay wuxuu sheegaayey inay maaragtay fii umamin yihiin ummamado udkhuluu fii umamin maca umamin xaala ummado miceeda tiheen naarta gala kulamaa dakhalat ummatun lacanad ukhtaha xataa ida daaraku jamiican waa kuwii markaa si ay isu dacweynayeen marka waxa weeyaan waa la soo kaxaynaya qolo walbana waa maaragtay waa zumro iyo jamaacaad weeyaan welibana waa laysu joojinayaa wa yowma yuxsharu acdaau llaahi ila annaari marka lasoo xashrinaya lasoo shirinayo ee dabada laga soo marayo kuwa acdaada gaalada ee naarta loo soo kaxaynayo fahum iyagu yuusacuuna kuwo laysu joojiyo weeyaan oo laysu celiyo yuxbasu awaluhum calaa aakhirihim waa laysla sugayaa waa laysu hojinayaa waa laysu joojinayaa sida xoolaha marka la horayo marka hore laysugu joojiyo laysgu celiyo wa yowma naxshuru min kulli ummatin fawjan minman yukadibu biaayaatina wa yowma naxshuru waidaa waqaca alqawlu calayhim akhrajnaa lahum daabbatan min alardi tukallimuhum ana annaasa kaanuu biaayaatina laa yuuqinuun wa yowma naxshuru min kulli ummatin fawjan waxaa laga soo kaxaynayaa qolo walba fawj iyo jamaaco miman yukadibu biaayaatina oo fahum iyagu yuusacuuna kuwo laysu joojiyo weeyaan marka hore oo laysku celiyo xataa idaa jaaauuha markay yimaadaan oo naarta ay saa u soo gaadhaan qaala kadabtum biaayaatii waxaa lagu odhan doonaa aayaadkay ayaa beeniseen walam tuxiiduu bihaa cilman idinkoo aanna garanayn xujo aa ku beenisaan iyo waxaad maaragtay iskaga celisaanna aan garanaynba aayaadkay beeniseen ammaada kuntum tacmaluun fawaqaca alqawlu calayhim bima dalmuu fahum laa yandiquun wahaakada markaa wax laysu joojinayo weeyaanoo laysu celinayo oo yacnii mar kalena fawd baa laga cabira kuwaa ku sii jiray haddana kuwo dambaa imanaya haadaa fawjun kuwan dambana waa jamaaco kale oo muqtaximun macakum oo idinkuna meesha isku soo cidhidhaysa soo gelaysaa markaasay odhanayaan laa marxaban bihim innahum saalu naar antum laa marxaban bikum antum qadamtumuuha markaas idinkuna waxba idina marxab ma lihdiin meel waasaca cidhiidhigaasaa laisku wada juuqjuuqaya lasoo wada gelaya marka siiqa waa lasoo kaxaynaya aladiina kuwii kafaruu baa lasoo kaxaynaya walciyaadu bilah ilaa jahannama loo soo kaxaynaya zumaran xaalay jamaaca jamaaco yihiin oo wixii isku shaqa aba iyo wixii isku kufrigoodu isku nooc yahayba isku siba waa lasoo kaxaynaya xataa idaa jaawuha markay yimaadaan baa futixad la furayaa marka waxay leeyihin culimmadu dee sida qur-aankuba sheegay naartu marka hore way xidhan tahay waxa weeyaan xuama wamaa adraaka ma alxuama naaru llaahi almuuqada allatii taطalicu cala alfida inaha calayhim musada fii camadin mumadada waa ku xidhantahay aladiina kafaruu biaayaati ulaaika hum asxaabu lmashama calayhim naarun musada waa ku xidhan tahay marka hore waa jeelka adduunyadoo kale jeelka adduunyadu waa xidhan yahay iskama furna moogta laakiin marka maxaabiista lagu xeraynayo unba albaabada la furaa iyadoo qoryaha hareeraha lagala taagan yahay dabeedna sidaa inta lagu idhaahdo ayaa la geliyaa marka ma sii diyaarsano oo ma sii albaabada uma furnee waa ay xidhan tahay abwaabuhaa albaabbay leedahayoo laha sabcatu abbaabin toddoba albaabbay leedahay likulli baabin minhum juzun maqsuum qolo walba qolaa gelaysa baab walba qolaa ka gelaysa oo jahanname iyo saciiro iyo lada iyo haawiye iyo maxay ahayd way magacyadii toddoba ah ayay tiriyaan wallahu aclam baa un culimmadu kulli waa toddoba albaabe laakiin ay leedahay marka sidaa u galaan wa qaala lahum waxay ka odhanayaan khasanatuhaa kuwii khasnadaheeda hayey waxay ka odhanayaan alam ya'tikum rusulun minkum istifhaamkan oo kale waxaa la yidhahdaa tawbiiqi alistifhaam alinkaari altawbiikhi horta waa la diidayaaoo waa la canaananayaayo waa la maagayaa maagid meeshii u dambaysay oo wixii ay sameeyeen waa lagu diidayaa ee ambiyadii ay inay rumayn waayeen haddana waa tawbiikhi oo istifhaamku markuu inkaari tawbiikhi yahay macnihiis waxa weeyaan waa wax dhacay horta waxani waxani waa wax dhacay maa waqaca wa saaxibuhu maluubun kii sameeyena waa lagu canaananayaa hadduu ibdaali yahay laakiin waa waxaan dhicin aslafa albanaata cala albaniin markaay yidhaahdeen saasoo kale kaasoo kale waa inkaari ibtaali ah laakiin kani waxa weeyaan waa inkaari tawbiikhi rusushu way timi iyagayna ka mid ahayd aayaadkiibay ku akhriyeen wayna way u digeen waana digniinta waa qaadan waayeenoo waa ka gaaloobeen oo waa beeniyeen waa wax dhacay baa marka hadda lagu canaananayaayoo alam yaatikum miyaana idiin iman dee waa idiin yimaadeenoo waa la ogyahaye rusul rusul miyaana idiin iman rususha oo weliba minkum idinka idinka mid ah oo jinsigiinni ah oo dad ah oo aad tafhamuuna luqatakum wa yafhamuuna luqatakum luqadiinnana fahmaya idina atooda fahmaysaan aa is muraajacayn kartaan oo aa wada hadli kartaan ya malaa'ig ma ahayn haddii malaa'iga ku laydin soo diri lahaa walow jacalnaahu malakan la jacalnaahu rajulan haddii malaa'igba nebiyada laga soo dhigi lahaa malaga laftiisaba ninunbaa loo ekaysiin lahaa waayo dee malag ina dhex jooga uma adkaysanin malaggu si kale u eegyahay mogta laakiin dadkii bini aadanka ahaa dee way soo iman karayaan marka malaaig maxaa le ambiyo oo minkum idinka idinka mida oo jinsigiinnina matalan carabtii nebi maxamed baa loo soo diray calayhi salaatu wasalaam oo qurashi ah haashimi ah aabbihi ay garanayaan oo awowgii garanayaan oo isaga garanayaan oo maxamed amiina oo ay garanayaan laqad bacaa allaahu walaqad manna allahu cala almu'mina id bacaa fiihim rasuulan minhu ilaahay waa wuxuu inoogu manno sheeganayo rasuul innaga inaga mid ah oo weliba la garanayo huntiisa iyo akhlaaqdiisa iyo diintiisa waxba la garanayo marka taawe kuwaasoo yatluuna akhriyaya calaykum dushiinna aayaati rabbikum rabbigiin aayaadkiisa akhriyaya oo aayaadka idiin sheegay ama si xaalay akhriyayeen wa yundiruunakum idiin digayeen digniintu waa marka maaragtay aad shayga aad muddo weliba fiican siiso ayaa la yidhahdaa baa li indaar waqti fiican baad siisay wixii takwiifkii baad waqti fiican siisay laakiin haddaanaad waqti fiican siin waxaa la yidhahdaa ishcaar ishcaar ogeysiin haddii laguu digo waa haddii la waryaa hoy ha samayni maalin dambe hadan laguu yeedho waryaa waxaa ha samayni maalin saddexaadna lagu yidha warhoy hadda hoy kiis baad ku gelaysaa haddii waxaa samayso laakiin ishcaarka waxaa weyn horay waxaas waa mamnuuc oo lagu aamuso dabeedna marka dambe aad gasho un haddana dhab lagu siiyo marka ishcaar iyo indaar way kala culus yihiin marka wayundiruunakum waa idin digaayeen liqaa'a yowmikum maalintiinan la kulankeeda haada ee tan ah laba mafcuul bay qaataa marka andaradaas marna labadaba toos bay u gaadhaan marna ka kale xaraf ku gaadhaan qaaluu waxay yidhaahdeen balaa haa waa noo yimaadeen rusushu waa noo yimaadeen aayaadkiina waa noogu akhriyeen walaakin xaqad ha yeeshee waxaa sugnaatay kelimatulcadaabi kelmadda cadaabta oo ahayd laamlianna jahannama min aljannati waannaasi ajmaciin naartan kulleba ay cid leedahayoo dad iyo jinba laga buuxin doono oo ilaahay saa ugu ballan qaaday taa waa la yidhi iyo ma ahaane waxa weeyaan kuwa gaalada ahi inaanay marnaba rubaynayn walow jaa'atum kullu aayatin xataa yarow alcadaaba laliim labadaaba way noqon kartaa cala alkaafiriina qiila dkhuluu waxaa la odhanayaa gala markaa abwaaba jahannama albaabada jahannamo gala khaalidiina fiiha xaala ku waalaysaan fa bisa xumaa mahwa almutakabiriina mahwa waxa weeyaan waa negaanshaha meel layska joogo weeyaan ruba thaawiyan yomallu minhu thawaa'u waa kii shaacirka odhan jire waa wixii meelka iska jooga weeyaan marka meesha mutakabiriintu iska joogtay weligood ba aanay ka tegaynin aayaadkaa waxaynu ka qaadanaynaa walciyaadu billaahi in qaabkaa loo xashrinayo oo loo keenayo dadka maaragtay ehlu naarka ah inay naartu sii xidhan tahay oo sii daboolan tahay cadaabteeda wixeeda loo sii daboolay oo marka ay yimaadaan oo qudha albaabka looga furayo waxaa lagu salaamayaana ay canaan tahay salaanta lagala hor imanayaana ay tahay alam yaatikum rusulun minkum waa salaantoodii waxaa kaloo laga qaadan karaa malaa'igtu malluuqad quray kula wada hadlaysaa dadkao dhan mise waa malaa'ig fara badanoo qolo walba talow luuqadooday kula hadlaysa wallahu aclam waa laga yaabaa dadka ehlunaarko dham ina isku luuqad noqdaanba dabeedna mar qura lagu wada yidhaahdo alam yatikum rasulun minkum yatluuna calaykum aayaati rabbikum wa yundiruunakum liqaa'a yowmikum iyo dee waa malaa'ig badane in la yidhaahdo jinaiskana kuwa jinaiska yaqaanaa ha la hadlo hindigana kuwa hindi yaqaanaa ha la hadlo oo qolo walba maarata luuqadoodii lagu canaanto waxaa kaloo laga qaadanayaa canaanta cadaabku waa laba oo alcadaab alxisi waa cadaabka xisiga ee jidhka gubaya mid kalena waxa weeyaan waa cadaabka maaragtay dareenka gubaya cadaabka badaniga ah iyo cadaabka maaragtay shucuurta ya iyo dareenka qofka laga cadaabayo oo canaantani way ka daran tahay maalinkaa maanta ah cadaabkan jismiga ah uma isaga dhigantaaba sida loo canaananayo ee maarata waxay weliba ogyihiin loogu canaantay marka iyana waa cadaab kale weeyaan waxaa kaloo laga qaadanayaa laa sharca qabla irsaali rusul sharci ma jiro intaan rususha lasoo dirin alam yaatikum rusulun minkum baa la yidhi oo haddaan rusushaasu jiri lahayn ama ciddii aan rasuul soo gaadhin ee digniin soo gaadhay sharci ma jiro oo caqliga in lagu garto maaragtay sharciga ilaahay lagu garto ilaahay caqliga lagu caabudo siday qola tidhi sidaas waa waa maaragtay xuja kuma jirto ee inay rususha ay xujadu ku qumayso ayay inoo sheegaysaa aayaddu waxaa kaloo ay inoo sheegaysaa in ay maaragtay gaalada mutakabiriinta waxaa lagu gelaya ee maaragtay naar lagu mudanaya ay ugu sii waaweyn tahay takabur kibir iyo juxuud oo dee mahwal mutakabiriina baa lihi hadda horena waa inagii soo haynayoo kibirku inuu aad iyo aad u yahay qamdulxaq batarulxaq oo qamdunnaas inuu aad iyo aad u xun yahay xaqii layska kibriyo camalfalkiisii layska kibriyo inuu aad iyo aad uu u wen yahay ayaanu ka qaadanaynaa qaala allahu tacaala wasiiqa aladiina kuwiina waa la soo kaxay wasiiqa waa la soo kaxaya aladiina kuwii ittaqow rabbahum rabbigood ka baqayna waa la soo kaxaynaya iyagana ila aljannati jannada ayaa loo soo kaxaynaya zumaran xaal ay koox koox yihiin oo zumratun baa zumar gurfatun guraf oo kale weeyo waa jamaacada waxaana la waxaa laga keenay min azamrati qaylada badanaa markay dad badani meel soconayaan hugun baa ka baxaadii jirta sawt iyo cod baa ka soo baxa zamra marka waxaa loo kaxaynayaa ila aljannati zumaran xaalayhin xataa idaa jaawuha markay yimaadaan haa jannadii markay yimaadaan suciduu waa liibaanayaan wod haddaynu wod dambe waqaf baynu ka dhigan xataa idaa jaa'uhaa markay yimaadaan jannadii suciduu waa liibaanayaan oo liibaan baa halkaa ugu dhammaatay oo wa futixad waa loo furayaa abwaabuha albaabadeedii sideedda ahaana jannada waa loo furayaa markaa horeba waa iska furnaydee waa la sii furayaa sidaa waa la yidhi xataa idaa jaa'uuhaa markay yimaadaan wa futixad walxaal qad futixad la furayba abwaabahaa wowga in sida ugu raajixsan waxa waa awlxaaliya in laga dhigo oo xaal albaabadaba loo sii furay bay jannada u imanayaan wa futixad waqad futixad xaal la furay abwaabuha marka halkan iyo halka horeba quraadu waxay u badan tahay inay futixad yidhaahdaanoo taada la shido moogti albaabadii baa faraha badan takfiir mafcuul albaabadii baa badan maata xidhxidhnaa marka futixad bay akhreen ibnu caamir iyo naafic iyo xamze iyo abu camr laftiu saasa filaya adigu saddex quraada toddobada ah saddex unbaa sidan akriyey afarna shid bay akriyeen wa futixad ama wa futixad waa la furfuray walxaal qad futixad la furfuray abwaabuha albaabadeedii la furfuray ayay imanayaan oo albaabaduba u ballaqan yihiin bay imanayaan oo wa qaala lahum waxay ku odhanayaan markaa khasaanatuha kuwii markaa jannada hayeyna waxay ku odhanayaan salaamun calaykum salaamun calaykum nabadgelya korkiinna ahaatay belo oo dhan iyo aafo oo dhan waa ka nabad gasheen dibtum waad wanaagsanaateen dibtum waa saafiyowdeen ay nuqiitum wa tuyibtum xataa kuwii dembiyada lahaa ee ahlu jannaha hadda ah laakiin dembiyada lahaa waa laga soo saafiyeeyeyo iyadoo wixiiba laga soo hufay oo laga soo nadiifiyey bay imanayaanoo dibtum ay tuyibtum wa nuqiitum ama waxa waye dibtun ay makaankiinna iyo meeshiinna iyo xaalkiinnaaba iska wanaagsanaaday ee fadkhuluuha gala khaalidiina xaalatiin kuwa ku waaraaya markay sidaa usoo galeenna wa qaaluu waxay yidhaahdeen alxamdu lilaah carabadoodii baa markaa xamdigii ilaahay markiiba ku dhawaaqay alxamdu mahad lilaahi ilaahay buu u sugnaaday alladii allahaasoo sadaqanaa noo rumeeyey wacdahu ballantii uu noo qaaday buu noo rumeeyey wa awrahanaa na dhexalsiiyey alarda dhulka na dhexalsiiyey arduljanna ama ardo oo dhanba natabawaw xaal aanu ka degayno min aljannati jannada xaggeeda waxaanu ka degaynaa xayu meel alla meeshii nashaa waanu doonno iska damaashaadayna ama meel alle meeshaanu doonno ayaanu ka degaynaa fa nicma qaala allahu tacaala nicma wanaagsana fa nicma wanaagsana waan ammaanayaa ajrulcaamiliina dadka soo camal saweeyey thawaabka ilaahay siiyey thawaabkoodu wanaagsana aad iyo aad buu u wanaagsan yahay thawaabka oo jannada ay ku heleen wasiiqa aladiina waa siiqa iyo siiqa laakiin waa laba siyaaq weeyaan oo laba kaxaynood weeye qoladan si yaroo hagaagsan ayuunbaa dee ayaa laga soo kaxaynaya riwaayaadka qaar baa odhanaya halkii hore ee waa ashaqat ilardu binuur rabbihaa rabbigood bay ku arkeenoo waa ku yidhi ka tegi maynu ilaa anu rabbiga aragno dabeedna rabbi waa kuii arkay dabeedna meeshiibay ka dhaqaaqi waayeenba waxay idhahdeen halkan baaba dee wanaagsan maxaan uga tegaynaa on rabbi tajalligiisa ku hele war maya ka soo taga meeshii laydinku talagalay waa meel kale soo taga kaale kaale kaale gurigii weynaa baa laydin geenayaa jannadii daaru karaama wa sacaada wasiiqa waa la soo kaxaynaya aladiina kuwii baa lasoo kaxaynaya itaqow ka baqay rabbahum rabbigood ka baqay bificli alawaamiri wa tarki nawaahi ila aljannati daaru karaamadii baa loo soo kaxaynaya daartii karaamada zumaran xaal ay yihiin kooxa kooxo xataa idaa jaa'uuha markay yimaadaan wa futixad xaal la furay abwaabaha albaabadeedii la furay oo sida maaragtay dadka dee wafdiga iyo dadka la karaamaynayo iyo markuu ninkuu dad wacan oo madaxa sugayo dee albaabka intuu sii furaabo weliba albaabka hortiisa sii istaagaa markaasaa lagu diyaargaroobaa oo lagu soo dhoweeyaa marka albaabadeedii way sii furan tahay jannada jannadu albaaba miyay leedahay haa waa sideed tii xadiiskii sheegayay xadiis cumar si cusmaan buu ahaa man tawada'a fa asbaqa alwuduu'a uma qaala ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu anna muxamadan cabduhu rasuuluhu futixat lahu abwaabu aljannati athamaaniya soo maahay cumar bise cusmaan labada mid waa xadiidkaas sideed albaab inuu leeyahy kuu doono uu ka galo ayay sheegaysaa albaabadaas bay leedahay sideedda marka mulax yar baa iska sheegaano qaar baa waxay idhahdeen wowgan wow amaaniya la ydhahdaayo luuqadda quraysheed ayaa waxay idhahdeen markay sideed gaadhaan bay wow ka horraysayeen baa leeyahy waxay odhanayaan waaxid itnaani alaaa arbaca khamsa sita sabca wa amaaniya saasay yidhahdaan baa leeyahy ay odhan jire wow wa amaaniya deedna wow amaaniyati ayaa loo bixiyey deedna aayadana waaba la doontay ma sakharahaa calayhim sabca layaalin wa amaaniya wow baa lagu daray mogta iyo waxa weeyaan asxaabulkaafkii markii la tirinayey wayaquuluuna alaaatun raabicuhum kalbuhum wayaquuluuna khamsatun saadisuhum kalbuhum rajman bilqaybi labadaasba waa been labadaa hadalba waa been yaquuluna sabcatun wa aaminuhum sabcatun waa toddoba waaaminhum waxaa ku sideeda eygooda marka wow amaaniya bay qaar idhaahdeen iyo aayadaad kale oo maaratay kuwii ti suuratu taxriim ku jirtay sifaatka nebiga ilaahay dumarkii uu ugu bedelayey iyo maxaanku dhahdaa kuwii kale iyana suuratu tooba ku jirtay intaba marka waa la tawjiihiyey wax saxa maha waa qowl daciifa mufasiriintu way sheegaan laakiin inuu daciif yahay ayay baraarujiyaan qowlkaas waxa weeyaan wowgani waa sida raajixa w waa ulxaal jannaduna way sii furnayd markay dadkani gelayeen ee la soo gelbinayey iyadoo furan baa loo soo gelbayey oo futixad abwaabaha waqad futixad abwaabaha albaabadeedii baa lasii furay oo wa qaala lahum khasanatuha salaamun calaykum bay ku odhanayaan marka meesha salaam baa ka socota waa garanaysaan waalmalaa'ikatu yadkhuluuna calayhim min kulli baabin salaamun calaykum bimaa sabartum fa nicma cuqba daar iyaga laftoodu waakhiru dacwaahum an alxamdu lilah taxiyatun fiiha salaam iyana waa isku salaamayaan waana lagu salaamayaa malaa'igtaa ku salaamaysaa salaamun qowlan min rabbi raxiim salaamun qowlan min rabbi raxiim waata aayaadku ay ku badnaayeen salaamtaas inay malaa'ig iyo iyaga iyo rabbi uu salaamtaa lagu salaami doono oo salaamun calaykum la odhan doono dibtum waa wanaagsanaatiin fadkhuluuha khaalidiina xaala tihiin kuwa ku waaraya idinkuna gala wa qaaluu waxay yidhaahdeen marka alxamdu lilaah carabkoodii sidaasaa markaa ka soo booday oo alxamdu lilah ilaahay baa mahadle wa qaaluu alxamdu lilaahi aladii hadaana lihada alxamdu lilahi aladii hadaana lihada wama kuna linahtadiya lowlaa an hadaana allah wa qaaluu alxamdu lilahi aladii axallana daara almuqaamati min fadlih laa yamasuna fiiha nasabum laa yamasu fiiha fiiha luqub waxa weeyaan allahuma waminhum zaalimun linafsi waminhum muqtasad saabun bilkhayr jannaatu cadn yadkhuluunaha yuxalluuna fiiha min asaawir min dahabi walwalin walibaasu fiiha xariir wa qaalu alxamdu lilahi aladii adhaba cana alxasana cafwan waan qalda aayadda waxay yidhaahdeen alxamdu lilah ilaahay baa mahadle murugadii iyo cadaabtii iyo dhibtii oo dhanna naga tegsiiyey oo alxamdu lilah alxamdu lilaahi aladii hadaana lihaada sidaasay odhan doonaanoo alxamdu lilaahi unbaaba ka soo hadhaysa oo carabkoodaaba markaa ammaantaa yaa oo xamdi xagga dambea suuradda waata odhanaysa waqiila alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin waakhiru dacwaahum an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin marka ilaahay khalqiga waanu ku bilaabaa alxamdu lilah waanu ku gebagabeeyaa alxamdu lilaahi aladii khalaqa asamaawaati waalarda wa jacala adulumaati wannuur alxamdu lilah samada khalqigeeda iyo abuurkeeda iyo waxaas alxamdu lilahi baa ilahay ku bilaabay markii adduunyadiiba lasoo gebagabeeyena wa qiila alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin aayaadku sidaasunbaad ku arkaysaa wa qaaluu waxay idhaahdeen alxamdu lilah ilaahay baa mahadle alladii kaasoo sadaqanaa noo rumeeyey wacdahu ballantiisi buu noo rumeeyey wa awrahana alarda arladiina na dhexal siiyey waa ardu ljanna wa tilka aljannatu alatii uuristumuuha bimaa kuntum tacmaluun oo qof kastoo jiray baa wuxuu lahaa janno iyo naar markaa jannadii gaalada iyagaa dhaxlay awrahana alarda ulaaika hum alwaariuun aladiina yariuuna alfirdowsa hum fiiha khaaliduun iyagaa firdowsa dhaxlaya kuwii gaaladay ka dhacayaanoo yowmu taqaabuni daalika yowmu taqaabuni waa maalinta laysdhacayo oo gaalkii waxaa dhacaya muslimkaasde labada janno helaya dhacaya isna laba naarood buu la tegey kana laba januu la tegey maasha allah marka waa yowmu taqaabun weeye waa maalin la isdhaco weeye wa qaaluu waxay idhaahdeen alxamdu lilaahi allah mahadle alladii allahaaso sadaqanaa wacdahu ballantiisii uu noo qaaday noo rumeeyey wa awrasana alarda arladana dhexalsiiyey natabawow xaal aanu ka degayno min aljannati jannada xaggeeda xaysu nashaa markaa ka daali maayaan layaquuna canha xiwalan waa maaragta maanta tadalluc kale oo meel kale oo ay u sii socdaan u hanqaltaagayaan ma leh marka adduunyada hadduu nin xoogaa haysta maanta daar weyn weyn oo qurux badan dhisto oo la yaab qabtaa maalin kale haddana hadduu arko nin kale oo ka daar weyn oo daartii mid cajiiba oo tiisiiba ka daran dhisay xule wartan iga iibiye oo taa mid labadan baan dhisanayaa hadduu arku lacag badan yahay mid kaleo ka lacag badan arko wuxuu odhanaya ni kaasoo kale taloyaa iga dhiga ama idhaafiyaba dee haddaba meesha tan jannada la yidhaahdo nin walba intiisu mabsuud ku yahay alxamdu lilah natabaawamu ila aljannati jannadii waxa aanu ka degaynaa xayu nashaau meeshaanu doonno siyaadaba ma rabaana waa ugu dhantahay alxamdu lilahi bay taagan yihin fa nicma fiicana ajrulcaamiliina ajar baa laga dhigay oo hawaabkii ilaahay siiyey baa laga dhigay sidii maaratay mushqaayadii ama ajarkii raatibkii uu qaadanayay shaqaaluhu laakiin tafadul ilaahi weeyaane jannada laguma helo maaratay shaqaada aad shaqaysatay way kuu sababi kartaa laakiin kuma goynayso wa tara almalaa'ikata malaa'igtii baad arkaysaa mukhaadabow xaafiina xaalay hareereeyeen min xawlil carshi carshiga hareerihiisa yusabbixuuna maaragtay ay tasbiixsanayaan oo ilaahay xuma ka hufayaan bixamdi rabbihim xaalay ku dheehan yihiin malaa'igtii xamalatul carshiga ahayd waxa weeyaan malaa'igtii maaragtay carshiga oo u dembi dhaaf samayn jirtay muuminiintana u dembi dhaaf samayn jirtay aladiina yaxmiluuna alcarsha waman xawlahu yusabbixuuna bixamdi rabbihim wayastakfiruuna liladiina aamanuu rabbana wasicta kula shay raxmatan wacilman faqfir liladiina taabuu watabacuu sabiilaka waaqihim cadaaba aljaxiim malaa'igtii sidaa odhanaysa ee muslimiintana dembidhaafka ilaahay u weydiin jirtay ilaahayna maaratay u tasbiixsanaysay maanta waxaad arkaysaa yusabbixuuna iyagana ay tasbiixsanayaan bixamdi rabbihim xaalay ku dheehan yihiin wa qudiya waa la dhameeyey baynahum dadka arrintoodii wa qudiya waa la kala xukumay baynahum khalaa'iqdii waa la kala xukumay bilxaqi cadaalad baa lagu xukumay si cadaalada ayaa lagu xukumay wa qiila waxaana la yidhi oo kownkii dhammiba wuxuu ku dhawaaqay alxamdu mahadi lilaahi allahay baa u sugnaatay allihii rabbialcaalamiina caalamiinta rabbigeeda ahaa waxaynu ka qaadanaynaa in ilaahay tabaaraka wa tacaala muuminiinta sida uu karaamaynayo ee maaragtay maaragtay waxooda u karaamaynayo ise ilaahay ugu mahadnaqayaan ayaynu ka qaadanaynaa jannadaas inay tahay daarulkaraama dee qofka markaa muslimka ahina waxa weeyaan inuu maaragtay u shaqaysto intuu dadaali karo dadaalo cumrigu waa iska kooban yahay ilaahay hayna waafajiyo kuwa la yidhi wasiiqa aladiina taqow rabbahum ila aljannati zumaran xataa ida jaauha wftixad abwaabaha waqaala lahum khasanataha salaamun calaykum dibtum fadkhuluuha khaalidiin kuwa allah inaga dhigo naarta iyo camalkeedna allah inaga fogeeyo dembigeenna allah dhaafo dembiga waalidkeenna allah dhaafo ilaahay cirka madar khayr qaba ha inaga siiyo muslimiinta oo inagu aynuga horayno dhexdood muwaafaqo iyo afkarad allaha yeelo camalka wanaagsan ee saalixa allahna waafajiyo ilaahay saaasaynu ka baryaynaa khaatimadeena khayr ha ku khatamo subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astakfiruka waatuubu ilayk أيها الإخوة والأخوات تقبلوا تحيات إخوانكم في منهج أونلاين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته